galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan idinkaga imaaneysa washington
waa galab sabti ah lix iyo labaatanka bisha oktoobar sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com iyo afiimayada magaalooyinka qaar ee geeska afrika idaacadda galabta waxaa si wada jira halkan idinkaga daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aad idaacadda galabta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah kalfadhiga shan iyo afartanaad ee baarlamaanka puntland oo furmay iyadoo su-aalo ka caraysay madaxweynaha puntland halkaas lagu weydiiyey su-aashayda ha ka jawaab madaxweynuhu meel kaluu marayaa waad aamusaysaa nidaamka dowladnimada haddaanan raacin mas-uuliyaddeeda adaa qaadi doona dowladnimadu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo uma baahna in ashuur lagu addimo ma ahin nin lagu cabsiin karo in aan waajibkayga aan garan waayey
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee duqayn shalay ka dhacday puntland oo uu maraykanku sheegay inuu ku dilay kooxo argagixiso ah dadka deegaankuna ay soo warinayaan laba qof oo rayidah oo ku dhintay iyo mid ku dhaawacmay annagoo xijigeena iska guranayno oo xijigii ku diraba waxaa nala ku soo riday gataal gataalkaasaa nagu soo dhacay labadii kale waa beegsaday anigana dhaawacda ay soo gaaray ma garan meeshii qiiq iyo waxa weeye dilka jabaysa iyo dhagax siniinaya xataa anigu waa qarsoomay ma garan
waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida taliska ciidamada maraykanka ee afrika africom ayaa sheegay in saddex ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ay ku dileen duqayn ay ka fuliyeen dhulka buuraleyda golis puntland jimcihii shalay warka duqaynta oo shalay sii daysay v o wda ayay africom sheegtay in lala beegsaday meelo ay maleeshiyaadka daacish ku dhuumaalaysanayaan oo ka tirsan golis laakiin odayaasha deegaanka oy v o wdu la hadasha ayaa sheegay inay heleen midadka laba ka mid a saddex qof oo dadka deegaanka ka mid ahaa oo shalay lagu la'aa halka ay duqayntu ka dhacday ee aagga camaaraha oo ka tirsan degmada isku shuban dhinaca kale v o wda oo ayaa la hadashay nin sheegtay inuu ka mid ahaa saddexda nin ee la-a oo ka soo badbaaday duqaynta isagoo dhaawac ah markii dambena ay odayaasha deegaanku xaqiijiyeen africom waxa ay tilmaamtay ilaayo hadda aysan hayna xog muujinaysa in dad rayid ay weerarkaasi wax ku noqdeen
wasaaradda cadaaladda ee maraykanka ayaa furtay dembi baaris ku saabsan habkii uu ku bilowday dabagalkii lagu eegayey faragelinta dowladda ruushka ee doorashooyinkii madaxtinimo ee dalka maraykanka ee sannadkii labada kun iyo lix iyo tobanka sidaasna waxaa xaqiijiyey sarkaal ka tirsan wasaaradda cadaaladda oo arrintan si gaara ula socda dembi baarihii gaarka ahaa ee maraykanka robert muller ayaa baaristani dhammeeyey bishii maars ee sannadkan wasiirka cadaaladda ee maraykanka william barr ayaa amray baaristan cusub markii uu la wareegay maamulka wasaaradda bishii februari ee sannadkan isaga oo su-aalo ka keenay qaabkii iyo sababihii ay hay-adda f b i da maraykanku markii horeba u furtay kayskii lagu eegayey wada shaqayn dhex marta ololihii madaxtinimo ee madaxweyne trump ee labada kun iyo lix iyo tobankii iyo dowladda ruushka mister barr ayaa u magacaabay john dram inuu hogaamiyo baaristan cusub duram oo ah xeer ilaaliye federaali ah ee gobolka connedigat ayaa horey u hogaaminayay baaris lagu sameeyey haddii uu jiro xiriir f b i da iyo kooxaha ku lugta leh dembiyada abaabulan ee dunida waxaana uu sidoo kale horey u hogaamiyey baaris kale oo federaali ah oo lagu sameeyey jirdil lagu eedeeyey n c i e da maraykanku ay kula kacday dad lagu tuhmayey argagixisanimo
meelo ka mid a waqooyi bari waddanka siiriya oo ay ku jiraan xarumo militari oo maraykanku uu joogay ayaa la faaruujiyey waxaana qaarkood laga dhigay kuwo la burburiyey kadib markii washington ay ciidankeeda kala baxday gobolkaas goobahaasi ayaa waxaa la geenayaa ciidamo ruushka ka socda waxaana howlgelinta ciidamadaasi sida ay warbaahinta dalka ruushka jimcihii ku warantay ay dhacaysaa dhowaan iyadoo la geyn doono halkaasi in ka badan saddex boqol oo ciidamo booliis militari ah oo ku jiraan labaatan gaari kuwaas oo markaasi la geen doono xadka siiriya iyo turkiga arrintani ayaa qayb ka ah heshiiska moscow iyo ankara oo ay gaareen dhowaantan si meesha looga saaro ciidamada kurdiyiinta oo turkigu si weyn uga soo horjeeday heshiiskaas oo u muuqda ilaayo hadda mid maraykanku uu taageersan yahay
shaqaalaha debdemiska ayaa halgan kula jira dab xoogan oo ka kala kacay waqooyiga iyo koonfurda gobolka californiya ee dalka maraykanka labada dab ee ugu ballaaran ayaa ka kala ololaya waqooyiga los angeles iyo waqooyiga magaalada wine country dabka ka kacay waqooyiga los angeles oo lagu magacaabo trig fire ayaa sababay in afartan kun oo qof ay ku barakacaan dabkan ayaa khamiisii ka bilowday meel dibadda ka ah magaalada santa clarita waxaana uu ku faafay toddobiyo toban kilomitir oo wareeg ah dabdemiyaasha ayaa waxay sheegayaan in dhismayaal ay tiradoodu kor u dhaafayso toban kun ay uu dabku halis ku hayo dabkan ayaa keenay in dhammaan iskuullada albaabada loo laabo islamarkaasina la xiro waddooyinka halbowlaha ah
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a sida aad wararkaba aad ku maqlayseen taliska ciidamada maraykanka ee africa africom loo soo gaabiyo ayaa sheegay in saddex ka tirsan argagixisada ay ku dileen duqeyn ay ka fuliyeen dhulka buuraleyda golis ee puntland jimcihii shalay duqeyntaas ayay sheegeen africom in lala beegsaday meelo ay maleeshiyaadka daacish ku dhuumaalaysanayeen laakiin odayaasha deegaanka oo v o edu la hadashay ayaa sheegay inay heleen meydadka laba ka mid ah saddex qof oo dadka deegaanka ah oo shalay lagu lahaa halka ay duqeyntu ka dhacday ee aagga camaara ee degmada isku shuban halka midka kalena uu ka badbaaday duqeynta balse uu ku dhaawacmay sida uu isaguba sheegay wariyaha v o e da faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada boosaaso
siciid abshir maxamuud oo ka mid a odayaasha deegaanka timirsha ayaa sheegay in halkii ay ka dhacday duqayntii shalay ay ka soo heleen meydka laba nin oo uu sheegay in duqayntaas lagu dilay meydki saakay baa meeshii la tegay rag baa tegay meydkina waa laga soo qaaday waxaa la keenay meesha la yidhaado walaayintii camayre iyo dhaadheerkiyaa la yidhaha dhul camayre ka leexata wey maya dhulkay oo laayan dhulkay oo laayan nin waa googo-ay nin saliim baa loogu tegay meydkiisa wallaahi arrintaa dhib badan iyo hadda argagax badan baa ka dhacay oo haddii dhibtaasi awal deegaanka ma soo gaaray hadda ka hor nin waxa la yidhaha salaad maxamuud base ninka kalena ayaanla ibraahin maxamuud awaare baa la yidhaha ninka dhaawaa maxamed maxamuud bare baa la yidhaha nimankaas xijiisatay ahaayeen meesha tegay sharafowday meesha tageen kaba hore hadday ka carareen allah u naxariista dhibtaasaana kusoo gaadhay dhinaca kale maxamed maxamuud bare oo ah ninka dhaawacu ka soo gaaray duqayntii shalay oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan tuulo dharaar oo deegaanka timirsho u jirta toddoba kilomitir waxa uu v o a u sharaxay sida waxu dhaceen annagoo xijigeyda iska guranayno oo xijigii ku jiraba waxaanala ku soo riday gantaal gantaalkaasaa nagu soo dhacay labadii kale waa beegsaday anigana dhaawacda ay soo gaaray ma garan meeshii qiiq iyo waxa weeye dirta jabaysa iyo dhagax siniinaya xataa anigu waa qarsoomay ma garan dabadeedna naftayda anigu meel ugu guurtay habas igu dhowaa naftayda ugu guurtay u galay iyagii dhaawacoodii iyo hilbahoodii indhahaagu ma qabteen raggaas waa googoy waa gubtay gebigooda waa gubtay adu madaxana meel ba laga socday majaana meel laakiin anigu argagaxsan oo masiibo dusha kaga soo dhacay baan ahaa meesha duqayntu ka dhacday macid ini ka agdhow baa jirtay oo duqaynta lala beegsado waxaa anigu ma jedaalin saa eebaysiyo digti ku dhacday iyo qiiqi karay iyo wixii adduunku isku baaba'ay anigoo dhaawacmay naftayda la gurgurto meel gala bay noqon markii qaraxu dhacay xaggee joogteen saddexdeenu gantaalku dhacay geedahaanu saaray geedahaanu qaraacayna geedahaas waxa weeye sharci adigu wax yar baan isu jiray wax yar baan isu jiray aduu laba geed meelahaasa noo dhaxayn jugtu hadday dhacday dhulkan ku dhacay dabadeedna waa kacay mase dhiig bay dareeraya oo labada adin iyo gacan baa nabaradu igaga dhexeen kabacdina godi ku dhawaabaan baan galay waa gartay gantaalo kale ma maqlaysay marka laga reebo halkan mar labaadna waa laygu soo riday mar labaadna waa laygu soo riday godkii aan galay baa lagu soo riday haddii lagu soo riday qiiqii iyo boorkii wix baa qabsaday god hoora booraana buu ahaa ilaahay kaa wax iguma gaarsiin anugu ina argagaxsan baan ahaay oo dushiisa ay ka dhexaysaa marka goormaad ka soo baxday godkii aad gashay lixdii saaca habeenimo hadda xaggee ku sugan tahay tuulo dharaar dhug baan ku ina haa tuulo dharaar mee intee kilomitr kuu jirtaa adigu waa in qofka caafimaadka socdo adugu laba saac laakiin xisaab badan baan usoo socdaan hadda caafimaadka ka waran maxaa dareemaysaa hadda ilaahaybaa sakiraya ana hadda dhaawac baa igu yaal ilaahdaana la gadka waa dhaawac baa igu yaal kallidaa ilaahaya nabaraa igu yaal dhiig baa dareeraya waxay tahay allah walcan baa yaqaan xaalkuna waa aad bu nabadoon ciise jaamac maxamed cawado oo ka mid ah nabadoonada deegaanka timirshe oo v o a la soo xiriiray ayaa baaq u diray dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo maamulka puntland isaga oo codsaday in jawaab laga bixiyo cidda ka dambaysay duqayntan waxaanu codsanaynaa dadkaas inay xuquuqdoodii la helo oo ay helaanin qof walba wuxuu ka tegay carruur iyo xaasas iyo waalid iyo ehel buu ka tegey dadkii arrintaas sameeyey oo dadka shacabkaa laayay inay xuquuqdoodii helaanin dadka marxuumiintaay oo dhintay baanu codsanaynaa oo maamulka puntland iyo dawladda federaalka labadaba ka codsanayna nin ciyaalkiisu inuu sideed yahay baan u malaynayaa ninna shan mid ka mid a ragga dhintay ayaa nabadoonku sheegay in laba maalin ka hor uu magaalada boosaaso ka baxay labadaa nin oo dhintay nin ka midi duraad galab uu magaalada boosaasood ka baxay wuxuu keenay xaaskiisii laba carruuraa ku jira baa la yidhi mid waa mayd midna waa nool yahay waxaa la yidhi afar bilood kabacdi iyo saddex bilood kabacdi baa la galayaa kan maydkaana laga soo saaraya kan caafimaadkaana la soo saaraya cusbitaalkay oolay wuxuu u orday inuu xijiga tago oo wax ka soo jafjafto oo wixii uu xijiga kasoo gurto uu gabadha maaragta ku daaweeyo meeshii buu ku googo-ay oo hilbihiisa halka laga soo urushay gabadhiina cusbitaalkay taal ilaah bay leedahay wax islaam oo hadde qoladi laamaha ammaanka puntland ayaan weli si dhaba uga hadlin duqayntan ka dhacday deegaanka camayra marka laga reebo guddoomiyaha degmada isku shuban maxamuud ciise oo idaacadaheenna hore ku sheegay in lala yahay rag xijiyeysata ah oo ku sugnaa deegaanka ay duqayntu ka dhacday mana jirto cid weli sheegatay duqayntan faadme yaasin jaamac v o a boosaaso dhinaca kale magaalada garowe waxaa maanta ka furmay kalfadhiga afartan iyo shanaad ee baarlamaanka puntland kaasoo su-aalo kulul lagu weydiiyey madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo kalfadhigaasi ka qayb galay faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan mar kale noo haysa
furitaankii kalfadhiga shan iyo afartanaad ee golaha baarlamaanka puntland ayaa saaka subaxnimadii waxa uu ka furmay xarunta golaha shacabka ee magaalada garoowe madaxweynaha puntland doctor siciid cabdulaahi deni ayaa khudbad uu halkaa ka jeediyey waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay suuqgeynta xoolaha puntland oo dib loo furay koruqaadista tayada ciidamada puntland iyo hay-adaha dawliga ah sugidda amniga qabsoomidii shirki maalgashiga puntland ee garoowe lagu qabtay abuurista mashaariic horumarineed iyo arrimo kale oo uu sheegay madaxweynuhu inay u qabsoomeen muddadii tobanka bilood ahayd ee uu hayay hoggaanka puntland mudanayaal iyo marwooyin puntland waxay muddo dagaal kula jirtay argagixisada ku dhuumaalaysanaysa buuraha golis haddaba si wax looga qabto loona cirib tiro falalka ay geystaan argagixisada loona sugo xuduudaha puntland waxaan xoogga saarnay tayaynta hay-adaha amniga cadaaladda iyo sirdoonka kuwaasoo sidaan horay u soo sheegnay ay hadda u socdaan tababarro kala duwan puntland iyo puntland iyo guud ahaan soomaaliya waxaa ka jira shaqo la-aan baahsan oo ay wajahayaan dhallinyaradeenna taas oo marar badan ku kallifaysa dhallinyaro badan in ay waddanka ka cararaan waxaan xoogga saaraynaa dhiirigelinta maalgelinta socota soo jiidashada maalgelinta dheeraad ah iyo sare uqaadidda xirfadaha dhallinyarada si aan uga faa'iidaysanno khayraadka aynu haysanno taas waxaa dhinac waxaan dhinac wadnaa in aan abuurno ilo dakhli oo cusub waxayna ku guulaysannay in aan si joogto ah u bixinno mushaharaadka iyo kharashka dowladda
xildhibaan caawil xasan daad oo ka mid ah golaha baarlamaanka puntland ayaa madaxweynaha puntland waxa uu weydiiyey su-aalo uu dhaliilo ugu jeedinayay muddadii ay jirtay xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay doctor siciid cabdulaahi deni mudan madaxweyne waxaad xilka haysay sagaal bilood wejiga dhabta ah ee xukuumadda hogaamisaana waxaa la moodaa inuu ku jiro maalmihii ugu dambeeyey muddaxileedkaaga waxaa sagaalkaas bilood burburay kalsoonidii bulshada dhaqan ahaan siyaasad ahaan iyo akhlaaq ahaan waxaa bilowday kacdoonno bulsho oo dowladda lagaga soo horjeedo waxaa dadku walwal ka qabaan badqabka jiritaankooda waxaa ugu dambeeyey masaajidadii oo bilaabay inay qunuudaan cabsi darteed sidaas daraaddeed mudane madaxweyne maadaama adigii khilaafka adiga madaxweyne ku-xigaankaagu soo noqnoqday isaguna oo uu yahay mushaakil dadka niyad xumi ku sii abuuray sow kuula in lama habboona adiga iyo madaxweyne ku-xigeenkaagu inaad xafiiska bannaysaan si aynu u badbaadinno bulshadeenna inta aan baarlamaanku jawaab ka bixin dareenka bulshada ay matalaan aad iyo aad baa u mahadsan tahay madaxweynaha puntland ayaa si adag uga jawaabay dhaliisha uu u jeediyey xildhibaan cawil xasan daad waxaana jawaabta madaxweyne deni ay salka ku haysay tilmaamo uu ka bixinayay waxqabadkiisa
waan u mahad celinayaa xildhibaanka hadlay waana qadarinayaa habka maamulku u socdo in ajandaha baarlamaan baan ahaan jiro baarlamaanku ajandaha inuu ku ku socdo weeye laakiin laakiin dooddu inaad halka ku furtaan maanta aad baan ugu faraxsanahay bulshadii xooggeedii joogtay labeenteedii xaqiiqda marka loo hadlo dadka dalka xogtiisa ka hayo ma aha baarlamaanka oo keliya dalka xogtiisa waxaa haya dadka reer puntland oo dhan markaan xil ka qabannay meeshuu dalka joogay waad ogtihiin maanta waxa aan sheegayno ma aha hadallo warqado ku qoran waa xaqiiq dhab ah oo jirta amniga meelihii ugu darnaa waxaa ka mid a magaalada boosaaso waxaan filayaa dad fara badan oo mas-uuliyiinoo halka fadhida inay boosaaso ka yimaadeen waxaan ka rabaa cawil inuu caddayn dhaba keeno meesha amni darra darteed loo qunuuday masaajidka laga qunuuday jawaabtiisaa laga rabaa kow labo waxaa dhulka sanaag oo dhan waxaa dhulka sanaag oo dhan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal marka laga reebo magaalo yubba iyo in yar oo la mid ah gacanta puntland soo gashay muddadii aan xilka haynin waxaa laga waxaa waxaa maanta la joogaa oo wasaaradihii dowladda oo dhan joogaan magaalada buuhoodle oo markaan xilka nimid khalkhal abni ka jiray iyo gacankuhaynta dowladdaoo maqnay waxaa la sameeyey afar xarumood oo ciidanka lagu tababaro iyagoo aan lahayn hal xero oo xataa aanan dayr lahayn waxaa maanta ku jira xerooyinka tababar ku socdo shan boqol iyo labaatan xerada xorgoble oo maalinta talaadada aan furayno waxaa lagu guulaystay waxaa lagu guulaystay degaamada degaankooda in si daah furan loo furo oo dadka oo dhan ay si midaysan uga shaqeeyaan waxaa isbeddel ku dhacay sumcaddii iyo horumarkii puntland dhinaca dhaqaalaha toddobadii bilood siddeeddii bilood aan joognay mushaharkaan bixinaynay cawil oo ka tirsanaa maamulka hore agaasinkiisa waxay ku guul daraysteen inay bixiyaan mushaharooyinka waxaan waxaan waxaan cadday waxaan waxaan caddaynayaa inaan waxaan caddaynayaa inaan isu taagnay waxaan ka codsanaynaa waxaan caddaynayaa xasiloonida waxaan caddaynayaa inaan ishortaag ku samaynay habka ay doonayaan xildhibaano farakutirisa inay dowladda maamulkeeda ula wareegaan oo iyagu ay rabaan inay determayn ku sameeyaan waxaan runta u sheegayaa hadalka uu ka hadlay gudoomiye su-aashayda ha ka jawaab madaxweynuhu meel kalu marayaa waad aamusaysaa nidaamka dowladnimada haddaadan raacin mas-uuliyaddeeda adaa qaadi doona dowladnimadu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo uma baahna in ashuun lagu addimo ma ahin nin lagu cabsiin karo in aan waajibkayga aan garan waayey mana ahin nin loo sheegi karo danta iyo dowga dowladdan ay dooratay inaan ku dhaqdo waxaan rajaynayaa shacabka puntland inay wakiil ka noqdaan horumarka dalkaan u socno waxaan leenaha mawaaqiif siyaasiya waxaan leenahay mid amni xukuumaddana annagaa mas-uulga madaxweynahana ah u doorta oo ilaalinaya baarlamaanku waxaan rajaynaya inay shaqadiisa aqoonsadaan waad madaxweynaha puntland doctor siciid cabdulaahi deni ayaa ka baxay hoolka baarlamanka puntland kadib markii uu dhammaystay jawaab celinta xildhibaanka waxaana kalfadhiga golaha wakiilada puntland ee maanta furmay la filayaa inuu socon doono muddo afartan iyo shan cisho ah faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
waa tahay weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaana la diyaara jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ka horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka shirkadda b b world ee dalka imaaraadka oo maamusho dhowr degadood oo ku yaala bariga afrika ayaa waxa ay sheegtay in dhowaantan murankii dacwaddii dhex martay iyagii dowladda jabuuti ee ku aadnayd dekadda dooraale ay saameyn ku yeelatay iyaga waxaana madaxda shirkaddaasi d b world oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen intaasi ay dhaawac gaarsiisay shirkadda islamar ahaantaas inay ku adkaatay in bangiyada caalamka ay ka helaan deyn ay ku maalgeliyaan mashaariic cusub d b world waxay maamushaa dekado dhowra oo ku yaala soomaaliya banaanbaxyo toddobaadkan ka dhacay deegaanada oromada ee dalka etoobiya ayaa waxa uu sababay in hakad uu galo qaadkii loo iibgeyn jiray magaalooyin ka tirsan somalilan wararka ayaa sheegaya in beeraleyda oromada dalkaasi ay hakad geliyeen iibinta qaadka iyadoo sidoo kalena ay taasi saameyn ku yeelatay ganacsatada qaadka iyo dadka kale ee qaadka isticmaala ee gudaha somalilan waxaa dhacay khilaaf oromada ka yimid dartii ayaa qaadkii loo laayahay oromadu marka ay mudaharaado shaqooyinka ay haysto ayuunbay dhulka dhigta taas way maantahay qaadkii dhulka u dhigan iyagoo mudaharaadsan howlo iyaga qaabilsan dartood ayay mudaharaadkii ku dareen qaadka sidaa daraaddeed qaadkii maanta waxaa loo waayay mudaharaadka oromadu ay samaysay ha soomaalidu waxama beerato way cuntaa keliyata ama way ka ganacsataa oromadu baa qaadka inoo haysa hadday dhulka dhigaan waa qaad waayeyna mar dhawey tobankii maran soo toosun baan magaalada dhaca ka soo t marka aduu kolley xagga hawdkan imaka qaadkii beeraha ee xadka ka baxayey ayaanu sugaynaa oo telefoon aanu garaacnay intaa haddii aanu helo cadceedda waa ka fadhiisan karnaa kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid dadka ka ganacsaday kuwa isticmaala qaadka somalilan oo toddobaadkan sheegay in qaadkii laga keeni jiray dalka etoobiya ay saameyn ku yeesheen diudbaxyadii ka dhacayay dalkaasi oo laga soo horjeeday xiisad ka dhalatay ciidamo la geeyey guri uu degan yahay jawaar maxamed oo ah nin u ololeeya oromada waddankaasi etoobiya duqeymo dhinaca cirka ah ayaa la sheegay in ay ka dhaceen deegaanka cameyra ee degmada iskushumayna gobolka bari gelinkii dambe ee shalay halkaas oo la rumaysan yahay inay ku sugnaayeen kooxo ka tirsan ururada daacish iyo al-shabaab oo horey dagaal ugu dhex maray dhulka buuraleyda korintaan qaraxyadaasi dhicinaya dadka deegaanka waxay sheegeen inay maqleen guuxa diyaarado hawada deegaanka dul heehaabayay ma jirto cid xaqiijisay khasaaraha ay duqeymahaasi geysteen dadka deegaanka ayaa sheegaya in qaar ka mid a dadka garbaratada ee ku dhaqan deegaanadaasi ilaa iyo saddex qof la laayahay kuwaas oo loo malaynayo inay saameyn ku yeelatay duqeynta halkaasi ka dhacday wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud ayaa sheegaya in toddobaadkan xaaladda magaaladaasi ay cakirantay kadib markii israsaaseyn ay dhex martay ciidamada ahlu sunna iyo kuwa dowladda soomaaliya oo magaaladaasi ku sugan magaalada waxa ay isku diyaarinaysaa martigelinta shirka dib u heshiisiinta iyo sidoo kale maamul samaynta galmudug haddaba sidee loo xallin karayaa ismarwaaga mararka qaarkiis oo kale dhex gala kooxda ahlu sunna waljamaaca ee magaaladaasi muddo ka arriminaysay iyo dowladda federaaliga ee soomaaliya oo dhowaantan ciidamo geysay kadib markii heshiis uu dhex maray ahlu sunna iyo dowladda federaaliga ee soomaaliya arrimahaana waxaa ila qaada dhigaya maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada magaalada muqdisho ayuuna ku sugan yahay maxamed xiisadan ka dhalatay ahlu sunna iyo ciidanka dowladda ee halkaasi la geeyey sideeba ay kula muuqataa maxaase xalka uu noqon karaa waa maasanta jamaal adiga yiri sheekha v o eda arrintan waxaa u malaysaa in ay keentay yani heshiisyo sida ay sheegeen culamada ahlusunna waljamaca ay hore ula galeen dowladda federaalka soomaaliya oo aan fulin culeyska ugu badanna wuxuu ka ima ka imaanayaa magacaabistii wasaaradda arrimaha gudaha ee magacaaday guddigii doorashada ama guddigii farsamada ee doorashooyinka bermudug ayaguna dabcan waxa waxaa muuqata in ay ka gelbisheen jawaabna ay ugu dhigeen in ayaguna ay magacaadaan guddi kaas lamid ah taasna waxay xoojisay khilaafka u dhexeeya labada dhinac waxaa halkaas ka muuqda marka isfahandaradu inay markaan ay gaartay meel runtii gacanta hadal u socoto waxaa dadkao dhan ka wada dharigsan yihiin in yani xaalad amni darro iyo yani ay ka jiraan magaalada dhuusamareeb oo dadka oo dhanna ay u dhegtaagayaan xaalad ku salaysan xaalad colaada waa tahay marka maxamed xalku muxuu noqon karaa waa nasiib darro horta waktigan in loo xeerxeeto inay dad dhintaan amni darrada abuuro ummadda kala cararto wax iskuka keenaya lagu kala farxado waxaa keliya lagu xalin karaa waxa weyaan in horta dowladda soomaaliya wax walba ay ka run sheegto heshiisyaa jiray oo maamulka al-sunna waljamaha iyo galmudug ay la gashay dabcan heshiisyadaas inay xoojiso dhaqangalkooda iyo isfahamkii u dhexeeyay labada maamul maxaa yeele awalba waxaa dhuusamareed dowladda ku darta waa isfaham iyo heshiis u dhexeeyay maamulka al-sunna iyo dowladda federaalka marka in marka dowladda soomaaliya ay ka fikirto in yani heshiisyadii gashay sidii ay dib oolis ugu samayn lahayd iyo haddii qaladaad jiraan inay saxdo culmadana waxaan ayay laftirkooda la quman in aysan xilligan ku degdegin waddo ku dhisan colaad iyo dagaal dhiigina baato waa wax xun in umad kala qaxdo waa dhibaato deegaanadaas lama dul qaadan karaan la siiyaan dadku rajo nabadeed iyo faham dowladnimaa loo dhegtaagayahay in midaas ayaguna ay taas ay ku fikiraan dowladdana inay wax ballanqaadyada iyo heshiisyada ay sheegtay ka runsan aad baad umahadsantah maxamed adigaa mudan walaal.
kaasi waxa uu ahaa maxamed xadir nuure maxamuud oo ka faallada arrimaha siyaasadda iyo bulshada isagoo magaalada muqdisho joogayo barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka marti ugu ahaa intaas ayaana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka kusoo gebagabaynaynaa dhegaystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo
intaasaan uga gudubno barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cusmaan maxamedow markana dhegaystayaasha waxaanu soo gudbinaynaa barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo cashe ibraahim aadan ayaa inala socodsiin doona
waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan dhambaalka ugu horreeya ibraahimna masoo qabtaa mise dhinacagan u daaya dhambaalka ugu horreeya caasho waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer xirsi axmed salaad iyo dhammaan reer macalin maxmed hooyo zahre sheekh daahir iyo hooyo maryamo xaashi guraar aanise xirsi axmed salaad hooda xirsi axmed salaad iyo nasri xirsi axmed salaad mubashir xirsi axmed salaad mubaarak xirsi axmed salaad dhammaantoodna waxay kala joogaan jigjiga wadheer qabri dahar iyo waafdhuuq waxaana ay taaniyad u dirayaan nasteex xirsi axmed salaad iyo afadiisa nimco macalin maxamed oo wiil ugu dhasha bay yidhaahdeen gobolka wardheer waxaanay leeyihin wiilkaas waxaa loo bixiyey maxamed amiin nasteex ducaduna waa xaggina maxamed amiin waxaan ku leenahay soo weynaaw oo noqo kii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara anigana aamin ayaan raacinayaa heesta ugu horraysa aan soo qabanayo ee maxamed amiin iyo carruurta kale dhalatay iyo intana dhegaysanaysa iyo inta isguursatay ibraahim waan usoo qabanayn toddobaadkan waa heesta ayaan dhalad oon filayo inay dhegaystayaal badan aad u jecel yihiin salaad maxamed salaad derbi u ah
ifkana waxaanu soo baxay aroosamaad u furanto iimaankiyo kalgacalkuna isku keena maani sida ayra geelbaan u ololayayo sida ubadan dhalayban kugu urfayobo sida olola shidayban ayldheerka arkaayo sida ubax la beeray indhu kugu farxaano sida aayadiinan afka kugu hayahay adiguna aqoonso ilidhow daaga ugow sida ayra geelbaan ku ololayayo sida ubadan dhalayban ugu urfayobo sida oloola shiday baan ayldheer ka arkaayo sida ubax la beeray indhu kugu farxaano sida aayadiina afka kugu hayaaye adiguna aqoonso ilidhaho argaagawbo ima ogide waxaanahay in xun lama tusaano ima ogide waxaanahay sama ruux lawmo ima ogide waxaanahay in xun lama tusaano ima ogide waxaanahay sama ruux lawmo waxaan uur habreed galay afariyo tobnaadiyo urur dayax la xera galay afku roobleyo adduunyada waxaan imid maalintii islaamko lagu iiday xaramko ibliisku xirxiraya sida shiiqas luublan uu ammaanayaayo sida uduga dooga ku iimaansadaayo sida oogadaydan uu ilaaliyaayo sidii nabi ayuuban cadii ku samraayo sidii abuu hureeran uu aaminaayo cadigiyo naftaydan dhulka ugu jeclaaye adiguna aqoonso ilidhaho argaaga ogo sida shiiqas luublan uu ammaanayaayo sida uduga doogan ku iimaansadaayo sida oogadaydan uu ilaaliyaayo sidii nabi ayuuban cadii ku samraayo sidii abuu waa tahay heestii ayaan dhalad iyo salaad maxamed salaad darbe haddaan intaas kaga gudubno xaggii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa waxaan soo qabanayaa dhambaal si qurux badan loo soo qoray waxaana lagu soo bilaabay waad salaaman tihiin dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga e v o a salaan kadib baa la yidhi annagoo kale ah maxamuud ibraahim diiriye sacad maxamed xasan farxaan cali cilmi axmed maxamed iimaan maxamuud xuseen cali mukhtaar cabdiraxmaan maxamed daa'uud maxamed axmed maxamuud cabdirasaaq cabdi iyo cabdikariim sheekh dayib maxamed maxamed cabdi ducaaley khadar nuux yuunis iyo cabdiraxiin cali maxamuud iyo guuleed yuusuf mixille dhammaantay bay yidhaahdeen waxaanu hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin aan hawada u marinaynaa axmed khadar cabdulaahi maxamed iyo nasra cabdisalaan maxamed oo waxay yidhaahdeen bisha oktoobar sagaalkeedii sanadkan arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxaan leenahay bay yidhaahdeen lamaanahan waxaa loo soo raaciyey tix qurux badan nolol qiimo badan qiyaas aan lahayn ku qotonta wanaag qaadirku idinsii qorshaha degteen qalqallooca iyo ka ilaalsha qalad awlaad qiimo badan loo qushuuco oo qayrkood ka hormara qaadir haydinsiiyo baa la yidri annaguna waxaanu u raacinaynaa dhambaalkana wuxuu noogu yimid ibraahim xaaji maxamed nuux iyo xaaskiisa felis maxamuud sheekh iyo gabadhooda cabdi macalin axmed xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdifataax cabdulaahi sheekh iyo nasre cabdulaahi sheekh iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo naciimo bishaar cabdi iyo saygeeda nasteexo cabdulaahi iyo caruurteeda iyo nuurto macalin axmed iyo caruurteeda iyo maryan nuux ibraahim iyo cabdikaafi xaaji maxamed nuux xaaskiisa iyo caruurtooda iyo fahmo cabdulaahi sheekh saygeeda iyo caruurtooda iyo sacdiye macalin axmed iyo caruurteeda waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan maxamed nuur xasan yuusuf iyo nasro nuur ibraahim oo gabare ay ugu dhalata bay yidhaahdeen degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan waxaana gabadhaasi loo bixiyey maryama maxamed nuur waxayna leeyihiin maryama soo noqotii soo weynaata oo anfacda waalidkeed dadkeeda iyo dalkeeda aamin ayaan leenahay markana ku soo dhowaada heestal kudhigeedu yahay bidhaan qurux waxaa wada qaadaya cabdicasiis iskilaaji iyo deeqe axmed
baabshiyartan boqrado dareenku ku baayey dhammaan badankee baabshiyartan boqrado dareenku ku baayey dhammaan badankee bandhiga kalgacaylka bulshooyla eeg
hoyale baabshayarkan boqrado dareenku ku baayey dhammaan badankee bandhiga kalgacaylka bulshooyla eeg hogaygu jacaylka miyuu u ka boogtaa beerkaygan xasuustu miya i ka ba'daa
dartaa boqolyowga miyaan ka baxaa aabidhaan quruxowga miyaan badqabaa hogaygu jacaylka miyuu u ka boogtaa beerkaygan xasuustu miya i ka ba'daa
kalgacaylka adaa budigee arbaayo dhankaaga bal inta ka dhow
cashaqa bilicdiisa ah bilicdiisa adaa i bare si aanu baxnaansho barhka iga
isiibilaay kalgacaylka kalgacaylka adaa budigee arbaayo dhankaaga bal inta ka dhow
cashaqa bilicdiisa ah bilicdiisa adaa i bare si aanu baxnaansho barhka iga isii kubaahi qaabte baambaani qulu ubta basa asay daarta
kolkaan ku bartaan barwaaqa hele dalyahay boqortooyo adaa iga badan
barbaa ku taba isa kubaahi qaabte waani quluubta basaastay dartaa
bilaay kalgacaylka kalgacaylka adaa budigeheye arbaayo dhankaaga bal inta ka dhow
cashaqa bilicdiisa ah bilicdiisa adaa i bare si aan u baxnaasho barhka iga isii
bilaay kalgacaylka kalgacaylka adaa budigeheye arbaayo dhankaaga bal inta ka dhow
cashaqa bilicdiisa ah bilicdiisa adaa i bare si aan u baxnaasho barhka iga isii
bilaay kalgacaylka kalgacaylka adaa budige dhammaarkan wuxuu naga soo gaaray aabo cumar yuusuf jaamac hooyo kinsi daahir habaryaro deeqa daahir khatro ismaaciil sabaax xuseen cabdi asmo xuseen cabdi axmed xuseen cabdi shabcaan xuseen cabdi axmed maxamed cabdi maxamed cabdi faarax maxamed ciise maxamuud ciise sabaad ciise curub cumar yuusuf iyo dhammaan reer cumar yuusuf waxaanay jecel yihiin inay habal u diraan maxamed cumar yuusuf maxamed dheere iyo roode ciise oo meherkoodu uu ka qabsoomay deegaanka lafaruug ee gobolka saaxil ee somalilan waxaana ay leeyihiin ducadu xaggina meherkaas ha idin horseedaan leenahay guur kheyr qaba ee manaheedan kala siiyo owlaad kheyr qabta waxaan dhambaal ka helnay abshir aadan maxamed abshir dalmar cali maxamed cali suurad iyo abshir kulubow xirow kulubow cali kulubow xasan kulubow xaawo kulubow nuurta aanoy cabdinuur aadan madgas iyo luul aadan macalin iyo eedo xaliimey madnuurow iyo xaaji maxamed aadan nuur iyo isxaaq aadan abshir aadan maxamed cabdilatiif barre aadan oo loo yaqaan cabdilatiif ganay iyo cabdinaasir aadan madgas ha ka tegana bay yidhahdeen cabdinaasir macalin cabdulaahi isxaaq waxay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka duniyada qaarkood waxaana jecel yihiin inay habali gaarsiiyaan aabi ibraahim kulubow cali mursal iyo hooyo faadumo isxaaq duubow oo gabar ay ugu dhalatay waqooyi bari kenya gaar ahaan wajeer gabadhaasna waxaa loo bixiyey ruweyda ibraahim kulubow cali ruweyda soowina oo ayaan ku leenahay noqotii waalidkeed iyo dalkeeda waxtarta heesta kale aan dhegeystayaashan u ciyaarayno waa baydhabo ma gaartaa waxaa ku luqaynaya cumar dhuurcad
nin jacaylku beerkiyo kala jaray boggiiso badi doonabano waan kula ballamira nin jacaylku beerkiyo kala jaray boggiiso badi doonabano adan kula ballamira beri hadalka qaata miyaad beeled ka dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba ma gaadha beri hadalka qaata miyaad beeled ka dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba ma gaadha dambaa finaaye igu beertay xaashaqa janno biliicsantaydii waa bartay ku dhalaatay dambaa finaaye igu beertay xaashaqa janno biliicsantaydii waa bartay ku dhalaatay beri hadalka qaata miyaad beeled afta dhulka kale u badan tahay baydhaba magaada baryahadalkaqaada miyaad beled ka dhaafta dhulka kale u badan tahay baydhaba magaada wadhulwada barwaaqo aan abaartu barano beeshii degman ka beryo kamahay baabte wadhulwada barwaaqo aan abaartu barano beeshii degmadka beryo kamahayaante beryahadalka qaada miyaad beledkan dhaafta dhulka kale u badan tahay baydhaba magaada beryahadalka qaada miyaad beledka dhaafta dhulka kale u badan tahay baydhaba magaada ilaahay baraye boqolkii sagaashan iyadoo bidhaan waxan igu beegay subaxa ilaahay baraye boqolkii sagaashan iyadoo bidhan waxan igu beegay subaxa bogsaday jacaylkii beerkayga jiife bogsaday jacaylkii beerkayga jiifo waan u bogay naftaydi adnay bushaade beryahadalka qaada miyaad beeled ka dhaafta dhulka kale u badanta baydhaba magaala
waxaan filayaa dhegaystayaal badan inay si weyn uga heleen ah, codka fanaanka cumar dhulle iyo heestaa baydhabo ma gaartaa dhinaca dhambaaladan marka la jaleecina ibraahinow mid qurux badan ayaan hayaa laakiin ma dhinacaagaa talo dhambaalkaad hayso cashan oo akhri waa tahay haddaad igu soo celisay waa dhambaal qurux badan waxaa la yidhi marka hore waan idin salaanay dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga v o a gaar ahaan baa layidhi daadiyayaasha barnaamijka salaamaha kadib waxaa hambalyo meher diraya baa layidhi dadka kale ahee waxaa lagu bilaabay abe cumar yuusuf jaamac hooyo kinsi daahirna waa lagu xijiyey waa laga buuxaa dhambaalkan hase haatee wuu gaaban yahay bal aan akhriyo inta ku jirtoo dhan habaryar deeqa daahir habaryar khadra ismaaciil sabaax xuseen cabdi asma xuseen cabdi axmed xuseen cabdi shacbaan xuseen cabdi iyo axmed maxamed axmed baa layidhi waa axmed maxamed axmed iyo maxamed cabdi faarax iyo maxamed ciise iyo maxamuud ciise iyo sabaad ciise iyo yurub cumar yuusuf iyo dhammaan reer cumar yuusuf waxay hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin oo mehera u dirayaan baa la yidhi maxamed cumar yuusuf oo loo yaqaana maxamed dheere iyo marwadiisa rooda ciise oo afar iyo tobankii bisha oktoobar meherkooda uu ka dhacay deegaanka lafaruug ee gobolka saaxil somalilan ducada waa xaggiina baa la yidhi ibraahin ow meherkaasi maxaad ugu ducaynaysaa waxaan leenahay meerkaasi aa idiin horseedo guur raaxo badan ee banaheedi kala siiyo owlaad kheyr qabta heesta kale caasho waa mugdi iyo meel xun caasha cabdow malika maantii hore adigaa imuuneye mehelmaantaye haymoodine iga soo marmeehid ogeede maantii hore adigaa imuuneye mehelmaantaye haymoodine iga soo marmeehid ogeede Ah, markaad iga maqnaatide Ah, mugdi i meel xunaan maraaye Ah, ah, markaad iga
Ah, markaad iga maqnaatide Ah, mugdi meel xunaan maraa
xaggii dhambaalada ayaan mar kale ku noqonaynaa dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cashar reer xasan sheekh cabdile iyo caruurtooda iyo reer axmed sheekh cabdile iyo caruurtooda iyo reer cabdi sheekh cabdile iyo dhammaan qoysaskooda cabdi axmed sheekh ilmihiisa iyo waxa ay yidhaahdeen caruurtooda iyo faadumo axmed sheekh ilmaheeda iyo caruurtooda iyo shamsu axmed sheekh iyo qoyskeeda maxamed cabdulaahi axmed iyo zahra cabdi axmed iyo reer xuseen sheekh cabdile iyo caruurtooda reer cusmaan sheekh cabdile iyo caruurtooda iyo cali jirde cusmaan sheekh iyo caruurtiisa iyo waxay dhahdeen reer cabdi gurey sheekh cabdile iyo caruurtooda dhammaan qoyskaasi oo kala jooga kismaayo beled xaawo muqdisho kenya maraykanka netherlands switzerland iyo meelo kale oo dunida waxay taaniyad gaarsiinayaan cabdi weli xasan sheekh cabdule iyo ifraa xaaji khaliif oo ku aqalgalay muqdisho waxaanay leeyihiin guurkiina allah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo ee banowda kala siiyo owlaad khayr qabta aamiin heesta ugu dambaysa ee barnaamijkan ah ibraahimow waa heesta halkudhigeedu yahay afardhaan haye afardhan maxaa loola jeedaa afarka ron
shankaraanan maqli jirnay afardhaanna maantaan maqlay waa tahay yaa ku luqeynaya heestan waxaa qaadaya fanaanka cabdikariim cali shaah iyada ayaanan dabcan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan daandurey intaan toddobaadka dambe kulmayno haddii aad laydmo waxaan dhammaantiin ba idin leenahay sidaas iyo sidii dal quraysh qoqoon dhabalay sidii dhamasgeed dheerar joglay sidii dabi baxay u dhiibsanida dhankastoon dayo dhammaysayida sidii dal quraysh warxoon dhabalay sidii dhamasgeed dheerar joglay sidii dabi baxay u dhiibsanida dhankastoon dayo dhammaysayida raacday dhiigo harsatay dhuuxe eray dhadhan wacan idhihii ogida sidii dhallaanka i dhowri ogida sidii dhakhtarkana idhayi ogida sidii dhallaanka i dhowri ogida sidii dhakhtarkana idhayi ogida hahaha idhayi ogida raacday dhiigo harsatay dhuuxe eray dhadhan wacan dhihi ogida sidii dhallaanka i dhowri ogida sidii dhakhtarkana idhayi ogida sidii dhallaanka i dhowri ogida heesaasi waxay gabagabo ahayd barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan ayaa nala socodsiinayay guud ahaana idaacaddeenii galabnimo oo ay si wada jireen la socodsiinayaan anigoo jamaal axmed cismaan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan dhinaca soosaarisan uu ahaa bashiir abiikar waxaan idinka tagaynaa dhammaanta isku duuban nabadgelyo
isawka imadhiba dhega iilimida dhawaaqaygana dhabaynogida isawka imadhiba dhega iilimida dhawaaqaygana dhabaynogida idhaabshay lafta dhabarkay idhiiriya afardhaan idhisiyogida